galab wanaagsan dhammaantiinba waa maalin khamiisa bisha sebtembarna ay tahay sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toos idinkaga imanaysa stuudiogana ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn qaraxyo ka dhacay qalabka layskula xiriiro ee wokatokiga la yidhaahdo ayaa labaatan qof ku dilay dad ka badan afar boqol iyo kontonna ku dhaawacmay weerar cusub oo ka dhacay dalka lubnaan shaqala-aanta dalkan australiyana waxba iskama bedelan bishii augost iyadoo shaqabixiyaashu ay weli doonayaan inay dad shaqaalaystaan bangiga dhexe ee maraykankuna waxa uu jaray lacagihii dulsaarka ahaa markii ugu horreysay muddo ka badan afar sano ugu yaraan labaatan qof ayaa geeriyooday halka afar boqol iyo konton kale ay ku dhaawacmeen lubnaan kadib markii qalabka layskula hadlo ee wokatokiga la yiraahdo iyo telefoonada casriga ay ku qarxeen dalka lubnaan qaraxyadan ayaa u muuqda mowjadii labaad ee weeraro lagu qaaday dalkaasi kadib markii labiyo toban qof lagu dilay saddex kun oo kalena ay ku dhaawacmeen shalay kadib markii kumanaan qalabka bayjiriska la yiraahdo iyagana layskula xiriiro lagu qarxiyey dalkaasi lubnaan qalabkaas oo ay lahayd kooxda xisbullaahi iskulana hadli jireen xisbullaahi iyo dowladda lubnaan ayaa ku eedeeyay israa'iil weeraradan laakiin dowladda israa'iil ayaa iyadu diiday inay ka hadasho xogayaha guud ee qaramada midoobey antony guteres ayaa ka digay in qaraxyadan qalabka layskula xiriiro oo lagu beegsaday kooxda mintidiinta ee xisbullaahi ay tilmaan u tahay khatarta in dagaaladu lubnaan ay kasii qarxaan tan ayaa imanaysa kadib markii raadiyowga wokitokiga la yiraahdo ee layskula hadlo oo ay xisbullaahi isticmaalaysay ay ku qarxeen koonfurta lubnaan iyo xaafadaha koonfureed ee magaalada bayruud ugu yaraan mid ka mida qaraxyadaasi ayaa ka dhacay meel uu ka socday aaska dadkii hore ugu dhintay weerarkii ka horreeyey ee qalabka bayjarisku ay ku qarxeen dalkaasi maer guteres ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax kasta la sameeyo sidii looga baaqsan lahaa in halkaasi dagaal uu ka qarxo dowladda federaalka ee dalkan australia ayaa iyadu ka aamustay cod loo qaaday qaramada midoobey oo ku baaqayay in israa'iil ay soo gebagabayso soona afjarto joogidda sharci darada ee ay ku joogto dhulka falastiiniyiinta codkaas oo xalay ka dhacay magaalada new york ayuu golaha guud ee qaramada midoobey waxa uu cod u qaaday qaraarkan ay soo bandhigeen wakiilada falastiiniyiinta u jooga qaramada midoobey kaasoo looga dalbanayay israa'iil inay soo afjarto joogitaanka sharci darada ee ay ku joogto dhulka ay haysato ee falastiiniyiinta muddo hal sano gudaheeda qaraarkan ayaa waxaa haa ugu codeeyey boqol iyo labaatan iyo afar dal halka afartan iyo saddex dal oo australia ay ku jirto ay ka aamuseen israa'iil maraykanka iyo labiiyo toban dal oo kalena maya ayay ugu codeeyeen qaraarkaasi wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia penny wong ayaa sheegtay in haddii sida uu u qoran yahay qaraarkaasi wax laga bedeli lahaa ay australia taageeri lahayd tirada dadka shaqala-aanta ee dalkan australia ayaan waxba iska bedelin baa la yiri intii u dhexaysay bilihii julaay iyo augost iyadoo shaqabixiyaashu ay qoranayeen dad ka badan sidii la qiyaasayey bilahaasi tirada shaqala-aanta ayaa halkeedii joogta oo ah afar dhibic laba boqolkiiba bishii augost ee lasoo dhaafay dalka maraykankana bangiga dhexe ee dalkaasi ee reserve bank la yiraahdo ayaa jaray lacagaha dulsaarka isagoo jaray eber dhibic shan boqolkiiba kadib markii uu walaac ka yimid shaqala-aantaa sii kordhaysa ee ka dhacaysa dalka maraykanka waa markii ugu horreysa ee lacagaha dulsaarka la jaro wixii ka dambeeyey bilowgii sanadkii labada kun iyo labaatankii kadib markii lacagaha dulsaarka ay gaareen wax ku dhow eber maadaama lala dagaalamayey faafkii xanuunkii coronaviruska dhanka cimiladana magaalada melbourne roobab iyo lix iyo toban magaalada sydneyna waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah